madal isla xisaabtan oo bulshada qeybaheeda kala duwan ay ka qeyb galeen su-aalo furana lagu weydiinayey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed oogle ayaa lagu qabtay xarunta wasaaradda ay ku taalla gudaha magaalada kismaayo kulanka oo ahaa mid si heer sare loo soo agaasimay oo ay soo qabanqaabisay dalladda bulshada rayidka jubbaland ee junsa ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka haweenka dhallinyarada qaar ka mid a ardayda jaamacadaha kuwaasoo su-aalo furan weydiinaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed ibraahim oogle waxaa rabaa mashruuc cusub oo bulshada dhexdeedana ka dhex guuxaya inaa wax idin wax kaa weydiiyo oo wasaaraddaadana hoostaga mashruuca ayamaha la wada ee dad dhiska ayaa rabnaa inaa ogaano muxuu yahay dadka xoogaha xasaasiyad ay ka qabaan meelaha qaar markii la dhaho meydkiya xogtiisa la keenaa markii gabar labaad aa guursanaysaa isfashilinaysayo aa meelaha imaanaysaa waxyaaba qaar hoos loo samayn jiray marka arrintaas horta naga bixi wasaaradaada maxay doorkeeda muxuu yahay dhalinyarada maxaa ku qancinaysaa gabdhaha laftigeeda maxaa sheegaysaa xaasaska labaad iyo xool haddii laga qarin jira hadda aad tiri degmada hala imaado ayaga laftigeeda maxaa ku qancinaysaa maxaa sheegaysaa inay raali wasiirka ama cabinet waxaa magacaaba madaxweyne sidoo kale guddoomiyaasha gobolada waxaa magacaaba madaxweynaha haddaan tusaale usoo qaato guddoomiyaha gobolka godo guddoomiyaha cabdullahi shimbir waxaan aragnaa guddoomiyaha mar uu wax magacaabo guddoomiye degmo ama in asagana uu ka hadlo oo meeshaas aan ku aragnay social mediaha ayaduu leeyahay wasiirka arrimaha gudaha howshaas ka hor yimid marka ma waxaan is dhihi karnaa maadaama hal meel ay kasoo wada jeedaan awood guddoomiye gobolkana uu leeyahay awoodda gobolka adiga ah wasiirkana uu leeyahay wasiirada eega ee isheeg stateka jubbaland ama arrimaha gudaha adiga ah ma jira t o r ay leedahay wasaaradda oo idinkala xadidaya wasiir waxaa jirtay gobolka dib u heshiisiino aad aada u qurux badanna kasoo qabateen shaqooyin aada u wanaagsanna aad ka soo qabateen ballanqaadyo oo wasaaradaadana ay soo qaadatayna way jirtay oo mashaariic aada u badnaayo jubbaland intii xurgufta ay jirtay gobolka gada uu gooni u taag ahaa mashaariic fara badan oo ka xayirneedaa jirtay oo xayiraado fara badan ka saarneed wasaaraddaada saanfilayana ballanqaadyadii ee soo qaatay waxaa mid ka mid ahaa inaad mashaariic aada u fara badan aad soo dhagax dhigteen ama aad waxyaalo fara badan aad soo ballanqaadeen ballanqaadyadii aad gobolka gada usoo ballanqaadeen degmooyinka markaa aada booqateen oo tagteen oo wasiir ahaan adigoo aad tagtay aadna sheegtay ballanqaadyo fara badan aad soo samayseen ma fulin maxaa ka fulay maxaana fulin maxaa weli qabyo ah sidaan wada ognahay golaha deegaanka ee afmadow horaa loo soo dhisay ama waxa qabad ha la imaadeen ama haysan la imaanin waa ambaqaad bilow ah oo loo sameeyey maxaa kaga qorshaysan golaha deegaanka ee degmada kismaayo dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed ibraahim ogle ayaa si guud uga jawaabay su-aalaha kala duwan ay weydiiyeen kasoo qaybgalayaashii kulanka horta marka eray bixinta inaan isla wada fahno yaa horta asal ah number one number two waa run ballanqaadyo badanaan sameynay qaarna waa hirgelin qaarna ma hirgelin tusaale annaga waxaan aniga shaksiyan waxaan dhegax dhigay saddex mashruuc degmada baardheer waxaan ka dhex dhigay laba mashruuc mashruucii degmada dhisida degmada maalinkii markay burburtay oo programkii stabilizationka ahaa iyo isbitaal degmada buurdhubana waxaan ka dhagax dhignay mahaa saddex waay degmada buurdhubana waxaan ka dhagax dhignay dhisida xafiiska degmada buurdhubo iyo fensinka eelaboorka buurdhubo degmada balxaawana waxaan ballan qaaday maana dhagax dhigin in dhalinyarada loo dhisaayo stadium ay ku ciyaaraan garoon garoon ciyaareed kismaayo maxaa golaha deegaanka looga qaban waayey waa laga qabanaa kismaayo shanta degmo oo noo dooranay ku jirtaa golaha deegaanka oo golaha wasiirada ay gacanta u taageen ay ansixiyeen marka kismaayo waa laga qabanaa goorta laga qabanayo iyo waktigana wasaaradda shirjar ayd saxay ka qabanaya waxay leedahay labadaas degmaa ugu horreyso labadaas degmaa ku xigto degmadana ha ku xigto laakiin waxaan rabaa bulshada reer kismaayo degan joogo inaan ugu bishaareeyo degmada kismaayo golaha deegaanka in laga qaban doono shanta degmada ugu horreysana ay ku jirto magaalada kismaayo aniga markaan wasiirka wax kalaba iska dhaaf markii wasiirka caafimaadka laga dhigayay may labaatan iyo kowdeeda labada kun iyo labaatanka labaatan iyo twenty one-ka in ayada malina iyo maanta kismaayo isku mid maaha haddaa fiirisid laamiyada barnaamijka laamiga waxaa wada wasaaradda howlaha guuda waxay ka tahay liid laakiin waxaa iska leh deegaanka golaha deegaanka degmadaasaa iska leh degmada xagee ka tirsanta wasaaradda arrimaha gudahay ka tirsan tahay